magaceyga horta waa ilyaas ciise cali oo ku magac dheer ansa run ahaantii go'aanka shalay ay gaareen baarlamaanka soomaaliya shacabka soomaaliyeed haddaanaan aadaa u soo dhowahaynaa maxaa yeelay waa masayrka ummadda soomaaliyeed aa ku jiro in micnaha maarkano yani baarlamaanka soomaaliyeed ay ka dhawaajiyaan xuquuqda ummadda soomaaliyeed dowladdaana wakiil waxay ka tahay dhammaan inta afka soomaaliya ku hadasho ku faraxsannahay waxala waxaan dareemi karaaba inaan seexday shalay go'aanka ay baarlamaanka gaareen aadaa ugu faraxsan ku hadasho tan waxay u noqonaysaa aragti imaaraadka inuunan lahayn dalkaas go'aanka baarlamaanka uu qaatana waxa waa go'aan xalaal ah oo uu maaragtay ku saxnaa aadaanu u soo dhowaynayna haddaan nahay shacabka soomaaliyeed go'aankaasna waa go'aan muhiim ah geyiga soomaaliya waxaa mas-uul ka ah dowladda soomaaliya go-aanka shalay markii la fiirsho waa markii labaad oo baarlamaanka ayna galayo arrimo waajibkiisa ah tii horaysa waxay ahayd tii badda tanna waa tii labaad waxay calaamo u tahay in- inaan waddadii cagdeed cagta saarayno in xukuumaddii iyo baarlamaankii uu ku raaco madaxweynahan hadhow uu saxiixa qasab waay saas daraaddeed annaga hadaanna ururo bulsho waa u hambalyaynaynaa magacayga waxaa waaye yaxya maxamed axmed Een, aad iyo aad aa ugu faraxsanahay gor- ee, baarla- go'aanka shalay ay gaareen baarlamaanka aad iyo aad aa u soo dhoweynayaa Ee, shay wanaagsan waaye go'aankaas ee ay ka hor istaagaan dad een, aan la soo oo la soo xiriirin dowladda inay meel cidlaha ay wax ka qabsadaan waa mid qalada wax walba oo wax laga weydiinayo dalka waa dadka ka arrimiyo een, baarlamaanka Yaa, inay go'aankaas gaaraan waa ay ku waa- way ku wanaagsan yihiin.
wanaagsan aad iyo aad ugu wanaagsan waana soo dhoweynaa shacabka muqdisho haddaan nahay magacayga saddexaad nuurta carfaa ibraahim aan leedahay sidee u aragtaa go'aanka shalay Baar- go'aanka shalay waxaa u arkaa wax wanaagsan Hay, ee dowladda gaartay kayga aad u kacsan yahay hay. marka go'aankii shalay ay baarlamaanka gaareen waa ku faraxsanahay magacaygu saddexan xasan axmed cadar ayaa la yidhaahda waxaan farxad noo amba mahad noo amba aan ku faraxsannahay go'aankii shalay waxaan u arkaa mid weyn oo natiijo weyn ay gaartay dowladda soomaaliya maadaama ay dad shay dhulkeena inta yimideen dekada inay ka dhistaan ay damceen haddiiba ay dowladdeena soomaaliya ay ka hortagtay ay naga beenisay naga celisay cadowga dhulkeena inuu qaato rabo waxaa aad iyo aad ay noogu qabteen amba qarannimadayna ayna tuseen in farxad ayna geliyaan maana waa midaan ku raacsannahay baarlamaanka soomaaliya Ah, ciddii isku daydo inay waddankeenna dhulkiisa amba ciidayna ay gataan amba dhistaan isku daydane waxaan jecelnahay inay ka hortagaan ay naga qabtaan